suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran ah oo ku yimid qiimaha khudaarta qiimaha jirgaanka yaanyada ah oo la iibin jiray laba dollar ah ayaa hadda waxa uu maraya toban dollar ilaa iyo siddeed dollar ah halka kabsarta oo la iibin jiray hal dhibic shan dollar iminka la iibiyo shan iyo toban dollar waxaa sababay roobka guga oo ka curtay qaar ka mid ah deegaanada laga keeni jiray khudaarta haddaba waa kuwan qaar ka mid ah suuqleyda khudaarta ee magaalada muqdisho oo ka hadlay korarka ku yimid qiimaha khudaarta yaayadii qaali waaye mar waa toban dolar mar waa shan iyo toban tanag yaayo ee jiirgaankaas markii hore waxay ahaa jirtay laba dolar hal iyo bar ay ahaa jirtay haddana toban iyo shan toban ayaamaan hadda labadan biri xoogoo qoraxda qabatay toddoba dolar siddeed dolar waa roobaa da'aya baa meeshii lama soo mari karo wixii makiinadaa soo jiidayso dhibaa lagu qabaa marka saas daraaddeedaa qaali ka dhigaayo yaada meelahan dhowaa ka dhammaata haddana meel dheerdheeraa laga keenayaa khudaarta qaali waayo kabsarta waxay maraysaa toban iyo lix doolar marka roobaa da'ay saas daraaddeed ilaa baydhabaa laga keenaa diyaaradaa la soo saaraa kismaayo kabsarteed waa yarta mada la keenada wallaahi waxaa sabab waayaa horta inay qaali khudaarta naqatay waxaa sababay beerihii roobaa ku da'ay tacabkina xoogaan waa yaraaday marka waxaa waaye taas aawadeed waaye wadaaca marka ay qaaloodana way waa qaaloobaayaan macnaha haddii ay roob ay gaaraan waa qaaloobaayaan haddii ay macnaha qorax ay jirtana badaacado waa iska raqiisaya marka annaga danteena waxaa waaba inay wax qaaloodaanaba danteena ba annaga wax raqinta dannaa kuma jirto baadi qudaarta inay qaalowdo aa wax looga heli karaaba markay raqiisa annaga waxba ma helaynabu marka dadka waxaan u sheegaa beeraha tacab fiican haddii la helo waxaa laga yaabaa in xoogaa naxariista markaas suuqa u fiicnaado laakiin haddii suuqu ay macnaha ay badeecada la waayo annagana waa isku bambaynaabo oo qudaarta qaali aan ka dhigaynaabo maadaama annaga wixii aan lacnayo qof walbana guriga u soo baxdaa meeshaan dareemaadi naftiga maaskabta carana oo laba doolar iyo baalka laba kun la geli jira maanta lix iyo toban doolar waay yaanyada oo baalka la geli jira boqol kun maanta toban shan doolar waay ilaa toban doolar u dhexeeyaa fuustaga isbaandhees marka la gadi jiray sagaal boqol toddoba boqol siddeed boqol hadda waxay maraysaa konton doolar milyan saddex milyan afar milyan shan tii oga yar oo isbaandheeskiisa iyo waxaas aan nuurayno sagaal boqol iyo konton sagaal liinta milyan siddeed boqol ay maraysaa fuustadeeda maadaama markii hore ay ahayd toddoba boqol siddeed boqol waa cabaadayaan waxay waa qaaliyoobeyna leeyihin waxaan waxaan maku gadan karna markaan qaadan meeqaan gadaynaa ay ku dhahayaan anagana waxaan dhahaynaa anaka meeqaan gadaynaa ma dhahin waxaa gadaysa maxaa inaga khuseeyaa saasaan ku gadana qaata mise iska dhaafa